galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya labaatanka bisha juun sannadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee iyo mitirban bogga v o somalicom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dunida oo maanta lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee qaxootiga waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad labaatan kun oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaararkooda ay xidheen u n si kasta intaan ola hadalnay aan dhahnay dadkan hala saaciiday ilaa saacaddan kaararkooda aan loo furin barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
iyada oo maanta laga xuseeyo dunida maalinta caalamiga ah ee qaxootiga adduunka ee labaatanka bisha juun ayaa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya waxa ay ku baaqeen in la dardargeliyo dadaalada lagu caawinayo qaxootiga iyo barakacayaasha ee gudaha soomaaliya qoraalkan ayaa si wada jira loogu xusay in dadaalada ay wado dowlada soomaaliya ee ku aadan badbaadada dadka ku barakacay colaadaha ka jira qeybo kamida dalka hay-adaha soomaaliya waxa ay dadaal dhab ah oo hagar la-aana u gelayaan taageerada iyo dhowridda xuquuqda magangelyada iyo badbaadada dadka ku barakacay colaadaha cadaadis ay ka carareen iyo saameynta isbeddelka cimilada arrintan ayaa waxay sii adkeynaysaa faafitaanka xanuunka covid -19 waana in hay-adaha soomaaliyeed lagu ammaano dadaalkooda ayuu yiri qoraal uu kasoo baxay xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya qaabilsan ee uu madaxda u yahay james swan oo ah wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegtay in laba milyan iyo bar dad ah oo soomaali ah ay ku barakaceen gudaha wadanka soomaaliya sidoo kaleetana soomaaliya waxaa ku sugan ayaa la yiri ilaa iyo soddon kun oo qaxooti ah oo magangelyo doona oo isugu jira kuwaasi dalal kasoo jeeda yeman iyo ethoobiya sida war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay qoraalkan ayaa sidoo kaleeto lagu sheegay in maalinta qaxootiga adduunka ay sanadkan timid xilli soomaaliya ay ka jiraan caqabado dhowra oo ay ka mid yihiin dagaalada lagula jiro covid -19-ka iyo dhibaatada anyaxa iyo fatahaadaha oo ka dhacay qeybo kamida dalka soomaaliya hal qof oo shacab ah ayaa ku dhintay nin kaletana wuu ku dhaawacmay kadib markii ay ciidamada puntland ay rasaas ku fureen dad ku mudaharaadayay tuulada laag oo ah magaalada boosaaso meel u jirta soddon kilomitir kuwaas oo ka cabanaya maamulka afar waaxood oo loo qeybiyey magaalada boosaaso taasi oo aysan helin kursigii ay ka filayeen inay ka helaan halkaasi mudaharaadka maanta ka dhaca tuulada laag ayaa waxa uu daba yaalaa iskudayo badan oo shacabka boosaaso iyo tuulooyinka ku xiriirsan ay ku doonayeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in ay cabasho ku muujiyaan dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan go-aanka maamulka degmada boosaaso iyo gobolka bari ay ku doodayaan inay ku maamulayaan afarteeda xaafadood inay ka hirgeliyaan magaalada boosaaso balse ciidamada ammaanku waxa ay ka hortageen in ay qabsoomaan dibadbaxyadaasi muddooyinkan dalka iiraan ayaa iska fogeeyay inay xaqiijiyaan kuluglahaanshiyaha dil ulakaca ay u geysteen nin u ololeeya arrimaha kurdishka tallaabadan ayaa ah wixii ugu dambeeyey ee muujinaya dhaqamada ayaa la yiri hoose ee dadka kasoo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee iiraan lagula kaco hadayaad cabdullah oo isagu ah nin uu dhalay ninka la dilay ee fahada ayaa waxa uu luuqada la hadlay idaacadda beershiyaanka ee v o a-da wuxuuna sheegay in hanjabaad ay u timid ku salaysan in koob iyo labaatanka bishan la dili doono fahad cabdulboor oo ah wiilka uu dhalay ninkeed la dilay islamarkaasina ku sugan dalka ciraaq ee kurdiska qaybteeda ayaa waxa uu sheegay in dilka markii uu dhacayay laga dhaadhiciyay xabsigii uu ku jiro islamarkaasina loo qaaday midka la yiraahdo urmiya si halkaasi loogu dilo waxaa kaloo uu sheegay v o a-da qaybta bershiya markii uu la hadlayay in labadii qareen ee uu lahaa ninka dilka loo geystay ee ahaa dadka u ololeeya arrimaha kurdishka aanan wax qoraala lagu muujinin dilkiisa islamarkaasina aanan lala hadlin qareenadiisa sharci dejiyaasha u doodayay ninkani iiraan markii lagu xiray kadib ayaa waxa ay sheegeen in sharciga dalka iiraan uu dhigaya in afartan iyo sideed saacadood ka hor la ogeysiiyo qofka markii xukunka dilka ah lagu fulinayo si markaasi eheladiisa daqiiqadaha ugu dambeeya ay u arkaan oo loogu sheego laakiinse maysa dhicin ninkan ugu dambeeyay ee dilka loo geystay ethoobiya ayaa bilaabaysa buuxinta biyo-xireenka webiga niil waa loolan ku saabsan isticmaalka biyaha niilka taasi oo masar ay ugu yeertay khatar jirta etoobiya waxa ay ku tilmaantay mashruucan malaayiin qof inuu ka saarayo saboolnimada toddobaadyo un ayaa ka harsan wakhtiga ethoobiya ee bilaabayso buuxinta biyo-xireenka oo noqonaya kan ugu awooda badan qaaradda afrika iyada oo wadamada dhismaha biyaha xireenaduna isku hayaan aysan weli heshiis rasmiya gaarin wasiirka arrimaha dibadda ee ethoobiya ayaa waxa uu jimcihii sheegay wakaaladda wararka a p isagoo la hadlayay in bisha soo socota ay bilaabanayso inay buuxiyaan biyo-xireenkani dowladda ethoobiya ay ka dhisayso webiga niil xitaa haddii aanan la gaarin wax heshiisa wasiirka ayaa hadlay kadib markii ay burbureen dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu wada hadlayay etoobiya ay kula jirtay dalalka suudaan iyo masar kuwaasi oo ahaa markii ugu horreysay ee la wada hadlo arrinta biyo-xireenkana laysaga yimaaday ilaa iyo bishii febraayo
aad bay mahadsantahay saare cabdi axmed oo warkayna la socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee qaxootiga adduunka iyadoo in ka badan kun qaxooti ah ay hadda ku dhaqan yihiin xerada dhadhaab islamar ahaantaasina ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah waxaana xeryaha saameyn ku yeeshay cudurka covid ilaa iyo xaalado oo coronavirus laga soo sheegay dadku dhaqan xeradaas waxaa sidoo kale gargaar u baahan in ka badan soddon kun oo isugu jira qaxooti cusub iyo qaar ay ka xiran yihiin kaararkii raashinka ay ku qaadan jireen wariyaha v o a xeryahaasi cabdisalaan salas ayaa warbixintan soo diray xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka kenya waxay hoy u tahay in ka badan laba boqol toddobiyo toban kun oo u badan qaxooti soomaali ah kuwaasoo xilliyo kala duwan ka soo cararay colaadii abaaro ka dhacay dhulka soomaalida sidoo kale xeryaha waxaa ku sugan qaxooti ka soo jeeda dalalka suudaan etoobiya kongo eliteria kuwaasoo dhammaantood halkan u yimid xaalada amni labaatanka juun maanta oo kale waxaa dunida looga dabaaldegaa maalinta qaxootiga adduunka oo afartii dhiseembar sannadkii labada kun gulaha guud ay isku afgarteen inay noqoto maalin kor loo qaado wacyigelinta iyo taageerada qaxootiga balse sannadkan xuska maalinta qaxootiga ah wuxuu ku soo aaday xilli dunida dhibanayay u tahay covid sagaal iyo toban mana jiro isku soo bax bulsho oo maanta ka qabsamay gudaha xeryaha dhadhaab balse hay-adaha samafalka ayaa diyaariyey barnaamij lagu wacyigelinayo bulshada qaxootiga ah aadan deerow cusmaan wuxuu ka mid yahay koox dhallinyaro ah oo wacyigelinta ka wada baraha bulshada waa mahadsantaha cabdisalaan xalka uu ka duwan yahay xalkii hore maadaama uu jiro covid nneteen toddobaadka hore waxaan kusoo dhignay qaab online a loo qabtay oo video conference ah oo dad ay su-aalo isku weydiinayeen waxaan laga hadlay covid nneteen saameyntiisa dad badanaa social media badanaa aan samaynay oo saddex xara ah dhadhaab ah sidii ifo xagdheer dhagaxli dhalinyaro anaga kamid ahaa oo social media aan ku matalaynay aan ku gudbinay aragteen iyo magazine la sameeyey magazinka wax kasta lagu gudbinaya warbixinta lagu gudbinaya social media ku xiran oo adduunka si anaga dad isu imaad camal ayaan noqonay si meesha
waa tahay aadan muddo sagaal labaatan sanaha waa markii ugu horreysay munaasabadan aysan dhaab ka qabsoomin taas maxay idinka dhigan tahay wallaahi bilaatallahi nijab ayaan ka qaadnay waayo maadaama aan maalintaen u dabaaldegi karin waayo anaga hadda soomaliyan ka imaanay qaxootiyan ku nahay kenya laakiin hadda soomaliya ani hadda aadan ahaana soomaliya ina caddina madow ma garanayo waa qaxootigii ayaa ah meesha gurigeyga aan ku noolaa oo maanta aan deganahay dhadheeb labaatan iyo sagaal sana aan deganahay marka inaan u dabaaldego maalintayda waa maalintii calanka soomaliya damcamala ii tahay marka maalin maanta mugdi ah inaan maanta ka qaybgeli waayo munaasabadda aan aan dhigi weyno maalinta qaxootiga ee sanadkan wuxuu ku soo aaday xilli xaalada adag ay wajahayaan kumanaan qaxooti ah oo xabsiguri ku ah gudaha xeryaha maadaama la mamnuucay isku socodka bulshada xeryaha sabab la xiriiro cudursidaha covid sagaal iyo toban sidoo kale xeryaha waxaa laga diiwaangeliyey ilaa kow iyo toban kiis oo la xiriira caabuqa korona ah sida uu v o eeda u xaqiijiyey guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan
tirada hadda aniga aan hubo oo bositifeka saxda ah waxaan dhagaxley keli waa labo ifona waa sideed xagadheerna hal qof baa maqlaya marka markii lagu soo daro kow iyo toban qof ayaan aniga ogahay ha ahaato wixii waa cudur micnaha iska socdo dabeel iska socoto waaye oo adduunka o dhan bay dhibaysaa ha ahaatee laakiin qof baahan haddii albaabka laga xirto oo qol isku xiro la dha aniga qolkaasaan ka dhex shaqaynayaa way iska adkaanaysaa saad ogtahay hadda raashinka lixdan beri baa hal mar la bixi lixdan beri kadib laba bilood kadib hal maalin baa raashinka dadka la siiya waxaa la siinayan waad ogtahay qofkii wuxuu qaataa bishii waxaan dhammayn laba kiilo oo raashin ah marka laba kiilo iyo laba bilood waad fahmi karta meesha inay waxba yaalin sidoo kale guddoomiye geedow ayaa tilmaamay in ka badan soddon kun oo isugu jira qaxooti cusub iyo kuwo xeryaha dib ugu soo laabtay ay u baahan yihiin guurma deg deg ah runtii dadkaas aad bay u soo qulqulayaan dadkii qaxootiga ahaa oo laabtay oo wadankii soomaaliya ku laabtay oo isdiiwaangeliyey ayaa soo laabanhaya sababtoo meelihii ay tageen way ku noolaan waayeen wayna la qabsan waayeen marka dadka intii meel lagu daaday un layska aamusayo marka taas sababteeda ayaa waxaa sababtay ugu yaraan laba iyo toban kun oo qof oo soomaaliya u noqotay inay hadda soo noqdaan xilih ala joogaan intaas waxaa sii dheer dadyo fara badan oo ayagana kasoo laabtay soomaaliya kasoo cararay colaadaha meelaha ka jiraan ama abaaraha kasoo cararay ayagana nala joogaan waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad labaatan kun oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaararkooda ay xiranyeen yo ana si kasta intaan ola hadalnay aan dhahnay dadkan hala saacida ilaa saacadan kaararkooda aan loo furin hooyooyin badan oo qaxooti ah ayaa xilligan ka wawalsan siday u heli lahayeen cunnada maalinlaha ah waana kuwo aan la socon xuska maalinta qaxootiga adduunka waatan mid ka mida hooyooyinka qaxootiga oo v o eda la hadashay magaceeda kombola majendero mujisiyo la dhahay aniga dhibu aan qaba iyaa dhibkeeda ahaan rabaa ila leen qabado ani aruuru aan qaba aruurkeeda ee raashin la-aan ani dhib waan qabaa dhibkeedii raashiinta way kaar la-aan kaarkeedii waa hirin tahay maxaa u hirinte aniga waan dhale markee isbitaalka oku jira waa hanuunsin tirkooka markee een isbitaalkan ku jira tirkooka waa marte marke aanku bahay tirkooka waa moode haddii he aniga kaarkeeda ii tirkoowa tirkooka waa lii diide haddii aniga dhibkaas waan qabaa ilaa lai qabaado ilmaheeda waa baahin raashin ma heshaa raashin ma haayo raashinkada ee dadla ee siinaysa saabuun la-aan saliid la-aan unto la-aan aruur aan qawa maanta waxaa loo dabaaldegayaa maalinta qaxootiga adduunka ma og tahay xafladaha iyo adduunka wax ka dhacayo maya makasay taasaan caabuqa covid nteen iyo bandowga dalka ka jiro ayaa dhinacyo badan ka saameeyey bulshada qaxootiga maadaama inta badan qaxootiga ay noloshooda ku tiirsaneed ganacsiya yar ay ka abuurteen gudaha xeryaha siyaad ibraahim aadan wuxuu xeryaha yimid labaiyo sagaashankii wuxuu ka warbixinayaa saameynta dhaqaale oo ku yeeshay bandowga ee xeryaha ku soo rogtay dowladda kenya haddana waxaa la sii ziyaaday coronavirus koritaanka covid nteen covid nteen oo adduunka oo dhanba kala xerharay qaas ahaan annaga markaan ku noolnahay kenya barsonal gaas ahaan aan dhadhaab ku noolnahay waxaa noo shaqayn jira baska ka imaanaya nairobi haddana baska ka soo baxay gaarisa baska ka imaanaya meelaha lalaabeel ka soo babaxaayo qudaartii waxaasaan duurka ka heli jirnay wixii aan heli jirnay kulli waa minus bay noqotay wallaahi dhib weyn buu noo keenay dhib weyn oo ilaahay baa naga qaadi kara ugu dambayntiina munaasabadan maalinta qaxootiga ee sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dunida sanadkan dhibaato badan oo ku hayo caabuqa covid nteen waxaana gaabis noqday guud ahaan daryeelkii samafalka ay bixin jireen hay-adaha gargaarka cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab dhinaca kalena hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha somalilan ayaa xuska maalinta caalamiga ah ee labaatanka juun sheegtay in gudaha somalilan ay ku sugan yihiin qaxooti gaaraya koob iyo labaatan kun oo qoys kuwaas oo ka soo qaxay dalal kala duwan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakule gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha somalilan cabdikariin maxamed axmed cabdikariin xinif ayaa u sheegay v o a hay-adda u n h c r shirar badan oo ay yeesheen oo kor loogu qaadayo nolosha iyo daryeelka dadka qaxoontiga kuwa gudaha somalilan kuwaasi oo aan weli midha dhalin
marka dee dowladda somalilan itaalkeeda waxba iskama akrato laakiin dee hay-adaha xilsaaran waddankana degan oo jabciyadda qurmaanka dhexeysa ka wakiila runtii waxaad moodaa sida loogu talagalay inaan hay-adahaasi ugu hagar bixin annaga dee lacag nama soo marto dadka qaxoontigii leeyahay ka dowlad ahaanna ma soo marto ka hay-ad ahaanna ma soo ndr ahaanna ama hay-adda qaxoontigana ma soo marto waxaa gacanta ku haya waa hay-adda u n c r iyadaa siisa iyada ayaa ay usoo martaa marka haddana xabashada dadka qaxoontiga anagu baynagu dhacdaa aada iyo aad bay u cawdaan masalan hay-adda un s r ilaa dhowr iyo toban ama hay-adood ama dowladood baa ka caawiya dadka qaxoontiga ah funku siiya haddana waa iska nasiib daro dad dee intaa lego dheer labaatan kun ah in ay dayac fara badani ka muuqdo alaqale waxayd in wax la awdo ta kale waxaanu de ka xishoonnay oo dowladda somalilan iyo dadka reer somalilan iyagoo shar sharaf iyo karaamaba kule runtii inay dadkan xeryo gaara u sameeyaan oo meel ku xidhaan waa laga qurux badnaaday waayo dhibaatooyin badan bay dadka haddii meel laysugu saaro iska keeni karaan reesaa daraaddeed waxay ku dhex jiraan ummadda reer somalilan bay ku dhex jiraan oo ku dhex nool yihiin noloshooda way daboosadan kaaga warrama geesta kale gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga ee barakacayaasha somalilan ayaa sheegay in nabadgelyo buuxda dadka qaxoontiga ay ku haystaan gudaha somalilan sidoo kalena daryeelkooda waxbarasho iyo caafimaad ay waxoogaa ka haystaan balse meelaha ugu liita ay yihiin hoyga iyo cuntada waxyaalaha xuquuqda qofka qofka qaxoontiga uu leeyahay oo ilaa shan qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha u qaxay waa inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqol ta-aan huba inay halkan ku heleen waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadana way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay de aanu gaarsiisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtooda way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan ummadda reer somalilan baan runtii u mahadnaqinahay oo ay isdhexgaleen oo isfahmeen oo ay wada shaqeeyaan oo ay wada shaqaystaan oo u shaqeeyaan oo la shaqeeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqinaa waana dhaqan dadkeena lagu yaqaano martisoorka had iyo jeer iyo gobonimadaasi waa lagu yaqaano dadka reer somalilan ama labada shay kale cunto iyo hoy waa labada shay ugu liita ee dadku ay haystaan qaxoontigaay
hay-ad ahaan wada shaqayn baa leedin u n h c r ma ka shirteen ama ma ka wada hadasheen in duruufaha dadka wax laga bedelo waanu ka wada hadalaa wada hadalkaygu isma taago ama waanu u yeedhnaa ama dee telefoon baanu ku wada hadalnaa ama waan aqoon isu qornaa runtii ma sahlanaa wada hadalkaygu ma yara doodayduna ma yara laakiin waxba iskama bedelin ilaa imanka waise rajeynaynaa kulliba xafiiska somalilan bishan dad wada cusub baa shaqada ka wada bilaabi doona haddii ilaahay ka dhigo waanu jecelahay in ay xaggooda iyo xaggeeda wax iska bedelaan sidii aanu u wada shaqayn jirno isfaham wanaagsan inaanu yeelano inaad u rajeynaynaa labaatanka bisha lixaad ee juun ayaa sanad kasta loo asteeyey in la xuso maalinta qaxoontiga caalamiga ah hase yeeshee cudurka coronavirus darteed ayaa wax munaasibad iyo xaflada midna aan loo qabanin maalintan gudaha somalilan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cusman
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa loo dabaaldegay maalinta caalamiga ee ciribtirka xadgudubka galmoodka ee xiliyada colaadda iyo qaramada midoobey waxa ay ku baaqday in la qaado tallabo dheeraad ah si loo ciribtiro rabshadaha galmada ee la xidhiira colaadaha ka dhacaya dalka soomaaliya qaramada midoobey waxay sidoo kale madaxda soomaaliya ugu yeertay iyo ururada bulshada rayidkuba inay ka howlgalaan arrintaasi islamar ahaantaasina la joojiyo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ansom sanadkii tirada kiisaska kufsiga ee laga soo sheegay soomaaliya waxay ahaayeen kiis oo ka mid ah la xaqiijiyay inay ahaayeen kiisas la xiriira rabshadaha galmada la xiriira ee colaadaha toddobaadkan maleeshiya beeleed ayaa ku dagaalamay xadka gobolka hiiraan uu la wadaago dhinaca ismaamulka soomaalida etoobiya waxaa la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen tiro toban ruux ku dhow dad kalena ay ku dhaawacmeen dhinaca kale somalilan waxaay toddobaadkan shaaca ka qaaday inay ku guuleysteen xalinta colaad maalmahan ka dhex ognid laba beelood oo wada degaa deegaanada buuhood leh qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa kenya ayaa ku guuleystay kursigan joogtada ahayn ee qaaradda afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana kenya laga doonaya inay hesho cod waxa ay heshay cod halka jabuuti oo la laalamaysay ay heshay cod codaynta toddobaadkan dhacday ayaa ahayd tii labaad kadib markii dalalka jabuuti iyo kenya ay maalin ka hore isku mari waayeen codayn la qaaday waxaana lagu qasbay in mar kale wareeg kale ay dhinacyadu codaynta ku tartabaan waa markii saddexaad oo kenya ay ku guulaysto kursiga waxaana ay ku fadhin doontaa laba sano shirkii udhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan ee ka socday dalka jabuuti ayaa toddobaadkan soo gabagabeeyey iyadoo laga soo saaray qodobo dhowra wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti oo waddankiisu martigeliyey wadahadaladan maxamuud cali yuusuf ayaa faahfaahinaya qodobada laysku raacay ee lagu heshiiyey shantaa qodob ayaa ku jira minuteskan aan kala seexannay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeennii mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo dee hadafku uu ka yahay hadal uun wadahadal u maahine wadahadal midho keenaya taas waxaa ingiriiska lagu yidhaha conduct code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabay ahayd confidence buildingiiba qodobka saddexaad dhowr arrimoodoo soomaaliya iyo somalilan ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxaa ka mida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan guddiyaal u soo saarnaayoo wixii ay soomaaliya ay lahayd somalilan iyo soomaaliyaba sidee baan u wada wadaagnaayoo aan dadweynahaynii u gaadhsiisanaa u gaadhsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda guddi baan u saarnay guddigaasi wuxuu shiri doonaa shan iyo toban cisho kadib jabuuti buu ku shiri doonaa guddi labaadoo samada air trafiga maamulkeegii u fiirsan doona ka shaqayn doonana waan soo saarnay shan iyo toban cisho kadib ayuu jabuuti ku shiri doonaa guddi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqayn doona nabad sugidda kaasi waxa waa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadka maleeshiyabeelada ayaa ku dagaalamay tuulada abaaley ee xadka gobolka hiiraan uu la wadago dhinaca etoobiya waxaana dagaalkaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac xildhibaan mahad xasan cismaan oo ka tirsan maamulka hiirshabelle horena usoo noqday wasiirka warfaafinta maamulkaas ayaa ku baaqay in dareerta la joojiyo waxaana uu ku eedeeyey dagaalkaasi inay qayb ka noqdeen ciidamada militariga soomaaliya gobolka jooga
deegaan dhanka waqooyi kaga aadan magaalada beledweyne oo afartan kilomitr jiro magaalada beledweyne oo la yidhaahda dareerte oo hoosta tuulada abaaley halkaasoo runtii dad beeraleeya lagu xasuuqay oo runtii meeshaasi arrintaasi arrin oo aad runtii masiiba uga dhacday meeshaas waxaa runtii dhowr jeer kusoo nonoqday dagaal beeleedyo oo runtii meeshaasi ka dhaco muddo runtii soddon sanana runtii meeshaasi ka jirtay nasiib darrada runtii meesha taalla marka waxay tahay qabaa'ilo runtii waa dagaalami jireen waana heshiin jireen laakiin waxaa nasiib darrada taalla waxay tahay in ciidamadii xoogga dalka adeegsanaya runtii hubkoodii iyo gaadiidkoodii iyo ciidankoodii runtii oo lahaaya calaamadahoodii runtii gaar ahaan gaadiidka technikada inay runtii meeshaas dad beeraley ku xasuuqaan ayagoo markaasi garab siinaya mid ka mid ah runtii beelihii meeshaas ku dagaalamay ilaa hadda runtii intay dadka deegaanka ii sheegeen waxaa meeshaasi ku dhintay lix qofood runtii dhaawacana waa jira intaas ka badan masiibadaas ayaa runtii meeshaasi ka dhacday intaasoo jeerna way soo noqotay waxaa xusid mudan oo raba inaan kugu daro sanadkii laba sano ka hor saasoo kale ayaa runtii dagaal beeleed qaab military ahaan loo soo abaabulay loogu maaragtay gooy laguna xasuuqay dadkii deganaayay ee deegaanada kabxalna hideefo haddana maanta runtii waa abaaley iyo dareerto oo runtii arrintaasi ay ka dhacday shan iyo tobankii bisha kaasi waxa uu ahaa xildhibaan mahad xasan cismaan oo ka tirsan maamulka hirshabelle oo toddobaadkan v o da la hadlay dhinaca kale eedda xildhibaanka kasoo yeertay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay faarax kooshin oo hogaamiya gudada shanaad ee ciidamada militariga soomaaliya waxaana taliyahaasi eedda xildhibaanka uu ku tilmaamay kuwa aan sal lahayn isagoo sheegay in ciidamadu ay qabtaan shaqada loo igmado waa inay la dagaalamaan cadow aysan shacab la dagaalamin maya maya xildhibaanku meesha warkaas ka keenanaya waa isagaa yaqaan annagu shuqul kuma lehn ciidankeenna una ma ma gala dagaal qabiil ma jirto arrintaas annaga ciidan military xaquma laha inuuba tago dad shiciba uu la dagaalamo xaquma laha mana mana ciidankeena amarka nala siiyo madaxdaaynu na siinsana ma ma aha wax saas annagu dalkan difaacna dalkan xuduudihiisa iyo cadowgiisa difaacna moogii qabiil shuqul kumale waa tahay wuxuu leeyahay xildhibaan mahad waan waraysanay tusaalooyin soo qaadana wuxuu leeyahay maahan markii ugu horreysay arrintan oo dhacdo oo kale horey u dhacday uu leeyahay kabaxan leeyahay ka dhacday deefoy ka dhacday uu leeyahay oo sidan oo kale ciidamo militari ah marka inaba ma jirtaa ciidamo mararka qaarkood oo militari ah oo intay soo goostaan oo qab- qabiil ahaan u dagaalama maya maya ma jirto ma jirto mana ogolin arrintaas mana jirto ma jirto arrintaas lugna kuma leemin tirinashii arrintaas shuqul kuma laha xildhibaanahaas meesha ugu keena iyada hala su-aalayo cidda mas-uulka ka ah ha su-aal waxaa nooga qorshaysan wixii dowladdu ka qabto oo amarkii nala siiyo haddii dadka kala dhexgala la yidhaahna waa kala dhexgalaynaa si ilaahay og yahay kala dhexgalaynaa haddii ay qabaa'ilku ayagu sidooda ku heshiinaanna haddee waa waa jecelnahay oo ilaahay ilaahay ha kala badbaadiyaan leenahay dhiig dambe inuusan daadanaana jecelna kaasi waxa uu ahaa taliye faarax kuushin oo hogaamiye guutada shanaad ee ciidamada militariga soomaaliya ee gobolka hiiraan guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu ku soo gabagabeynana dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo markan lagu soo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaana la socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo caasho ibraahim aadan
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkan oo dabcan sidaan qiyaasayo nuur oo heeso xul ah toddobaadkan dhegaystayaasha aan nagu hayno soo sax maa aad iyo aad weliba waxaan ka cudur daaranaynaa ee dhallinyarada xilligan ee jecel heesaha maaragtay cusub waxaan halkan ku haynaa heesaha dhallinyaradii hore waxaa la dhihi- ah, waxaa la dhihi jiray geel laba jir soo wada mar marka een, dhallinyaradii hore cuslaatay mia qof kastaba dhalinyaro uu soo mar marka dhalinyaradii lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii Laba jir uu soo wada maray.
ayay u badan yihiin maaragtay heesaha aan maanta u hayno dhegaystayaasha waa tahay bal dhambaaladaan ku bilowno dhambaalka ugu horeeya waa tahniyada dhalasho dadka dirayana waxaa ka mid ah najmo cabdi koofi waa dhammaan ilmo cabdi koofi naciima ku jirta ismaaciil mahad nasro dhammaantood waa ilmo cabdi koofi sharmaarke culusow ee dafaadimo maxamed culusow deeqa nuur culusow bashiir nuur culusow cabdi nuur culusow dhammaan asxaabtan waxay hambalyo dhalasho u dirayaan aabe abuukar mire aabe abuukar cali mire culusow iyo hooyo xoriyo nuur culusow ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey nashaad abuukar cali mire soo barbar ayay leeyihiin tahniya taas lamidna waxaa diraya aabe cabdi axmed koofi hooyo xaliimo nuur culusow maxamed cabdi baafo fardowse cabdi axmed koofi iyo ubax cali mire iyo caruurteeda safiyo cali mire iyo caruurteeda nafiso nuur culusow iyo caruurteeda sacdiyo nuur culusow dheeho nuur culusow iyo caruurteeda iyo caanood nuur culusow cabdisalaan cali mataan daacad iyo xamdi axmed xasan iyo sidoo kale deeqo axmed xasan waxay kala joogaan gudaha dalka iyo dibadda waxaanay hambalyo u dirayaan aabe abuukar cali mire culusow iyo hooyo xoriyo nuur culusow ay gabadh ugu dhalatay bishii ramadaan magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey nashaad abuukar cali mire waxay leeyihiin soo barbaar annaguna waxaanu leenahay noqo tii soo korta ee kaalin qaada dadka kale ah bashiir cali daahir cabdulqaadir maxamed yuusuf maxamed warsame caleyka mahad axmed caliso cabdiqani xaaji maxamed xasan cabdulaahi maxamed goobe ee, wa- dadka kale oo diray waxaa ku jira hooyo faadimo abuukar saalax ee, maxamed yuslim cumar iyo ee, cabdi maxamed yuslim cumar saalim maxamed ee, yuslim cumar iyo dad kale oo aada u fara badan dhammaan ee, dadkaas waxa ay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan nuur sheekh maxamed sheekh ooyaaye iyo xaaskiisa baa la yiri qaali jamaal camal sheekh waxaan leenahay eh, isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin anigana aamin ayaa raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray ugu horeyn ayaa lagu soo bilaabay marka ugu horeysa waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka intaa kadib baa la yiri halkan waxaa tahaniyad dhalasho oo farxad leh ka diraya dadka kale ah hee waxaa ugu horeeya cabdikariim macalin ah, hureyre waa dhammaan reer macalin hureyre waxaa ku jira cabdiweli cali baa ku jira katiin iyo cumar ismaaciil shariifo zamsam zawdo sundus safiyo iyo maxamed dhammaantood waa ilmo macalin ah, hureyra maxamed macalin uways iyo sidoo kale maxamed ah, xaydari sheekh axmed ilyaas sheekh axmed jaamac iyo aamino sheekh axmed jaamac iyo dhammaan reer jaamac gariir baa layiri oo kale jooga daafaha dunida oo dhan waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan busuri macalim hureyre iyo faadimo jaamac warsame oo wiil ugu dhashay deegaanka dajimaale ee ku yaala baa layiri gobolka waa bariga gobolka mudug toddoba iyo tobankii bishan juun aanu ku jirna ee sanadkan laba kun iyo labaatan ducada iyo magacuba waa xaggiina layiri waa tahay nuur waxaan filayaa magaca dhinacoodan u ruuxaynaa laakiin ducada wiilkaasi ku dhashay deegaanka dajimaale ee bariga gobolka mudug waxaan leenahay eh, wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
aa tahay heesta ugu horeysa maan soo qabanaa mise dhambaal kalaan ku darnaa nuuro heesta ugu horeysa bal noo soo qaba caasha heesta ugu horeysa ee barnaamijka ee dhegeystayaashaan u hayna toddobaadkan adaaba ka dhawaajiyey waay waay waayo waayo iyo dhallinyaradii cuslaatay hore isu samir codadka cali diiriya cali gaabi iyo seynab xaaji cali baxsan
sabanadan ma ay dhalaan haddaan uurka lagu sideen inankaa sarrayse saynabey waxaad tahay salada iyo faralkee midaan uga sahwiyaye sala nabadgelya laho saxabada kuwada yaan ku sidaaye sala nabadgelya lahoon sacabada kuwada yaan ku sidaaye ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado ama sayri qadarka ama sidaa ku qaado
wadaag waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heesta isu samir dabcan caasha waa hees aad cajiib u ah weliba ereyo badan oo qurux badan lagu qorana ay ku jireen waa tahay dhinacii dhambaalada ayaan dib u jallici doonaa warqadda gacanteeda ku jirta waxaa noo soo diray dadka kale ah hinde cali maxamed saciid cali maxamed aamin cali maxamed iyo ciise ismaan xasan diite maxamed muuse maxamed iyo khadar maxamed jaamac suuri maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye saade maxamed diiriye sabaad maxamed diiriye iyo nimcaan jaamac maxamed bashaaro baandey dhammaan reer maxamed diiriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyo dhalasho ay gaadhsiinayaan ifraax cali baanday iyo seegeeda maxamuud xaaji ibraahim oo ilmo mataana ah ay ugu dhasheen oo kale ah wiil iyo gabar waxay ilmahaasi ku dhasheen magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan waxaana leenahay soo barbaara oo noqda kuwii maaragtay waalidkooda baari u noqdo oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintoodan anfaca aamiin
anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa hambalyo aroos waxaa dadka dirayana ay kala yihiin hooyo nuuro waa hooyo nuura cabdi cabdulaahi abti caydiid cabdi cabdulaahi iyo xasan maxamed cabdulaahi faadumo yuusuf cabdulaahi najiima caydiid cabdi kayse jaamac maxamed faadumo yuusuf cabdulaahi iyo cabdiraxmaan shiine iyo staahil jaamac cabdulaahi iyo nimcaan jaamac maxamed dhammaan reer cabdi cabdulaahi xuseen oo kala jooga daafaha caalamkao dhan baa la yiri waxay hambalyo aroos oo farxad le gaarsiinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa layiri waa tahay waa isu qalmaan miya mase isu dhigmaan isoo dhegaan waxaan nahay dhaalash waxaa igu soo dhacay heesihii heesihii waa hore laga tiri waa tahay lamaanaha aan kala dhicin baa la yiri boqorka iyo boqoradan waa la raaciyay waa tahay waxay kala yihiin yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa oo arooskoodu ka dhacay marwadiisa baa dir waa tahay lamanahan kala dhicin aawe hade waa tahay toddobaadka dambe ama waxaa laga yaaba mararka qaar qoraalka adigoo isla aad saxdid inay farta kaa dafta nuuro way dhacdaa waa yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa baa layiri magacii waa laga soo tagay ama arooskoodu waxa uu ka dhacay magaalada burco ducada waa xaggiina baa layiri waxaan leenahay yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa oo toddobaadka dambe aan filayn magacaas lasoo raacin doono in ilaahay uu ka dhigo kuwa isku waara isku raaga ubad kheyr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin ayaan leenahay dhinacii heesaha caasha haddii aan yar jalleecno annagoo hore u sheegnay waa heeso waayowaaye ah laakiin heestan waxaan filayaa in aysan waayowaaye sida u fogaysan ahayn ay tahay sideetamaadkii raadkeeda muuqda caasho oo sidaa sheegtay waa heesta rafaadka raaxa ka dambeeya waa mid ka mid ah heesaha banaadiriga kuwooda loogu jecelka badan yahay raadkeeda muuqda miya
cajiib maba daawata caasho riwaayadaas adiga weliba weliba nuur waan ku raaciye raadkeeda muuqday aan weli adig
waxay ka mid ahayd heestani magaca ay wadato riwaayad la dhihi jiray rafaadka raaxa ka dambeeya
ha
maya cajaladaheydii dhegaysigeeda ay soo gaareen nuur dad badan la yaab ku noqoto tiyaatarka inta uu u jiray xaafadda aan degnayn ama guriga aan ku dhasheen ku koray ee gurigeena xamar inta uu noo jiro iyo inaanan weli tiyaatarka aanan riwaayad ku daawan wax isqaban kara maaha soo maha waxaan loola yaaba marka marro badanna barnaamijkan waxaa laga yaabaa inaan dhegeystayaasha ga maqleen tiyaatarka wuxuu ii jiray in yaroo socod jirta wax ka yar laba mayl ayuu xaafadeena u jiray gurigeenna haddana marna iima suuro gelina riwaayad ku daawado cajiib waa dabcan waxaan filayaa in asxaabta kale ee guriga maarata waxaan ka wadaa walaalaha kale inay ku daawadeen aad iyo aad aad iyo aad
tahay anigu waxaan ka daawaday riwaayadan youtube-ka cash yah
iyadoo film oo la duubay iyadoo film oo la duubay waa riwaayad cajiib ah oo maaragta xambaarsan dhaqanka soomaaliga heesaha ku jiray ee banaadirigana ay kala daran yihiin heestan waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta mukhtaar iidi ramadaan iyo sahre cabdi abuukar sahre dow
iidi ramadaan iyo sahre abukar cabdi sahre dawoiyo heesta rafaadka raaxa ka dambeeya intaas haddaan ku dhaafno mar kale dhinaca dhambalada haddaan anba qaadna nuurow dhambaalkan aan gacanta ku hayo markana wuxuu naga soo gaaray doctor daahir jaamac muuse wuxuu ku magac dheeryahay daljir farxaan maxamed madar wuxuu ku magac dheeryahay farxaan tiyo iyo maxamed maxamed indhabuur wuxuu ku magac dheeryahay maxamed dayib xaaji cumar xeero iyo cabdinaasir aadan yuusuf jinac waa la yiri iyo siciid maxamed daahir nuur cismaan nuux mukhtaar cabdiraxmaan aadan wuxuu ku magac dheeryahay carabeyto iyo axmed cali jibriil wuxuu ku magac dheeryahay ceergaabo iyo yaasiin cabdi cabdulaahi wuxuu ku magac dheeryahay sayax dhammaantoodnan isay wada leeyihiin inta badan iyagu ugu dambeyntigaana dhihina iyo sidoo kale maxamed daahir maxamed iyo cabdixamiid sheekh daahir aadan iyo mustafe cabdi jaamac xerey buu ku magac dheeryahay iyo axmed cabdi awcali waa axmed case iyo mustafe nuur cismaan iyo barkhad axmed cawaale cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hiba mawliid aw cabdi iyo sidoo kale abakor xuseen mayrane iyo maxamed cabdi cali iyo maxamed cabdulqaadir maxamed barre buu ku magac dheeryahay iyo axmed jibriil cabdi ciro xamse macsuun nuur iyo mawliid cabdi maxamed iyo magool maxamed suldaan iyo fawsiye cabdulaahi cali waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed cabdulaahi mawliid wuxuu ku magac dheeryahay shaarub iyo xana maxamed jaamac oo lix iyo tobankii bishan aan ku jirnay lixaad ee sanadka laba kun iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin meherkaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee waara ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin
aamiin ayaan ana raaciyey dhambaalka gacanteeda ku jira waa hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooye nuure cabdi cabdilaahi iyo abti ceydiid cabdi cabdilaahi xasan maxamed cabdilaahi faaduma yuusuf cabdilaahi iyo najiima ceydiid cabdi kayse jaamac maxamed faaduma yuusuf cabdilaahi iyo cabdiraxmaan shiine istaahil jaamac cabdilaahi nimcaan jaamac maxamed iyo dhammaan reer cabdi cabdilaahi xuseen oo kala joogay daafaha dunida waxay hambaliyo aroos ay gaarsiinayaan lamaanaha aanan kala dhicin baa layiri boqorka iyo boqoradda yaasiin jaamac maxamed iyo marwadiisa waxaan filaya warqadan in aysan nagu cusbayn caasha sida aad horey u sheegtana gabadhii maaragtay boqoradda ahayd ayaa magaceeda laga soo tegay laakiin waanu u cudur daarayna waxaan filayaa in toddobaadyada dambe ay soo diri doonaan magaca gabadha laakiin waxay ku aqalgaleen baa layidhi magaalada burco waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigan aaminayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka intaadan soo qaban nuurow dhambaalkan dhegeystayaasha soo dirsada aan u aqriyo waxaa ugu horeeya doctor xasan nuur cabdi xaashi waxaa kaloo ku jira master cabdirasaaq daahir maxamuud doctor siciid cali maxamuud abwaan cali axmed sheekh xasan wuxuu ku magac dheeryahay shan iyo toban doctor cabdirasaaq cali maxamuud iyo genaraal liibaan maxamuud madaxweyne baa la yiri iyo abwaan shariif xasan tahliil iyo master cabdul axmed sheekh xasan waxa dhammaantood ay tahniyad aroos hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yiri ee aan kala dhicin waa tahay maxamed daahir abshir wuxuu ku magac dheeryahay caano libaax caano libaax nuro caano booran maqli jirna iyo caano dhayah caano libaax horta libaax caana ma leeyahay waa su-aashaha rabe inaan yaase ka soo lisay inaan iswey- wallaahi waa su-aal da-weyn mogtahay yaa sidee lagu ogaaday caanaha libaax maba iga s- weli weli igumaba soo dhicin binu libaax caano leeyahay laakiin ubadkiisa muxuu ka nuugaa alla waa ka soo lis lagu dhihin ama kasoo quruuf maxamed daahir abshir caano libaax iyo waa la yiri xaaskiisa oo dhowaana ku aqalgalay magaalada muqdisho waa tahay toddobaadka dambe magacuu saxan noo soo qori doonaan oo weliba aan laga soo tegin magaalada muqdisho ay ku aqalgaleen kowdii bishan juun ee sanadkan laba kun iyo labaatanka waxaan leenahay ducada waa xaggiina bay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo noqda kuwii rabbi uu kala siiyo bad khayr qaba aamiin aamiin ayaan ana raaciyay caasha heesta saddexaad eh, ma inoo soo qabanaysaa mise waa dhinacaaga waa dhinacaaga nuuro heesta saddexaad waayahay waa mid ka mid ah heesaha eh, dhallinyarada xilligan ay aadka u jecel yihiin waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta cawaale aadan iyo weliba aamina afriig
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaho waafaysan maayo wanaagyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaho waafaysan maayo
hidhaha dhaqankeenna waala anigu weydayni maayo hidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo hidhaha dhaqankeenna waala anigu weydayni maayo cidiyo wadankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka wiidmi maayo
Caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqin maayo. Caloowadi kalasandiisa kamaanu walwaalin maayo. Wanaaganigo karaya waxyaalahu buuri maayo. Caanaha ruuxa wadaynay wabayda u laaqin maayo. Canaawadi kala sandiisa xumaan walwaalin maayo. Wanaagani goo karaya waxyaaluhu buuri maayo.
haddaan wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaajin alow alow aynaan tahay aanu intaasi ku dhaafna heesta walaal iyo fanaaniinta cawaale aadan iyo aamin afriig halka dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah aabe maxamed maxamed sanweyne hooyo muna xasan adeer maxamuud sanweyne iyo adeer cabdirasaaq sanweyne iyo caruurtiisa adeer cabdiweli sanweyne iyo caruurtiisa adeer cabdifataax sanweyne iyo caruurtiisa abu luqmaan maxamuud maxamed iyo ilyaas maxamed max- maxamed eh, idman maxamed maxamed iyo Mari- amram maxamed maxamed ee dafaadumo saweyne iyo caruurteeda oo kala jooga muqdisho iyo maraykanka waxa ay hambalyo tahaniyad oo farxad leh u dirayaan baa layidhi arooska iyo aroosadda oo kale ah xuseen maxamed maxamed khaliif iyo xaaskiisa sareedo xuseen cali oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana leenahay bay yidhaahdeen isku waara oo ubada khayrqaba kala hela aamiin ayaan annagana raacinay anigana aamin ayaan leeyahay dhambaaladii ugu dambeeyey ayaan maraynaa ugu horreyn baa layidhi halkanna waxaan ka salaamaynaa bahda barnaamijka hambaliyada ee v o an idinka guddoonay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah axmed weli macalin xasan iyo bashiir maxamed cali iyo cabdulaahi cabdinuur cali salaad maxamed maslax macalin xasan iyo maxamed cabdi yaasiin iyo maxamed saadaq macalin cabdulaahi iyo saadaan xuseen iyo xasan macalin axmed cilmi iyo xuseen cabdinuur iyo yaasir xasan aadan iyo ayaan cabdulaahi cumar iyo yunis cali xaashi iyo xoriyo axmed warsame iyo zahra macalin cabdiraxmaan cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho dhuusamareeb ceerigaabo cadaado iyo magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanay halkan hambaliyo aroos uga dirayaan doctor maxamuud cabdulaahi sheekh nuur nageeye iyo raaqiyo cabdi xaashi xaayow oo arooskoodu uu ka dhacay caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaan idin leenahay bay yidhaahdeen allaha idin allaha idin barakeeyo noqda kuwa isku waara isku raaga kalana helo ubad khayr qaba aamiin aamiin ayaan annaga ku diray waxaa noo baaqaya xasan kaalmey maxamed iyo ugaas ibraahim cabdulaahi maxamed keerow macalin maryan keerow macalin iyo leyle maxamed nuur qureysha xasan maxamuud iyo maxamed aadan cabdulaahi ibraahim sheekh axmed abshir mandela iyo cabdisalaan cabdulaahi cali dhammaan dadkan waxa ay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxayna halkan hambalyo uga dirayaan arooska iyo aroosadda oo kale ah maxamed suubow cabdulaahi iyo boqoradiisa leyle saalim maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay degmada doolow ee gobolka gedo annaguna waxaan leenahay eh, noqda reerkii lagu nasta ee nagu- lagu nagaado ubad khayr qabana kale hela aamiin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana waxa uu naga soo gaaray cabdisalaan cabdulaahi cali iyo abshir dalmar nasre aadan maxamed iyo faadimo aadan maxamed iyo hani aadan maxamed musdhaf cabdulaahi sheekh xuseen iyo cabdishakuur daahir sheekh xuseen iyo saadaam daahir sheekh xuseen iyo sucaada daahir sheekh xuseen mariin waa mariin daahir sheekh xuseen iyo shukri aadan iyo anise cali iyo sidoo kale waxaa la yidhi dhammaan reer cabdulaahi sheekh xuseen iyo dhammaan reer daahir sheekh xuseen iyo dhammaan reer muriidi sheekh xuseen dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambaliyo aroos hawada u marinayaan khadiija daahir sheekh xuseen iyo saygeeda cabdifataax xaaji isaaq oo arooskoodu ka dhacay magaalada baydhabo janaayo saddex iyo tobankii bishan aanu ku jirno juun ee sanadka laba kun iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhahdeen isku waara oo noqda reerkii isku raaga ubad khayr qabana rabbi u kala siiyo aamiin aamiin ayaan leeyahay anna caasho ee dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah nasrakiin jacfar bashiir iyo xaawo xasan daahir raxme xasan daahir iyo ruweyda xasan daahir hooye faadumo salaad iyo suleymaan xasan baruuke iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulqaadir foodey iyo gacal maxamed bashiir ibraahim baadiyow injineer borow iyo falastiin khaliif yuusuf salme maxamed cabdulaahi dhammaan waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan duniya xasan baruuke iyo cabdulqaadir aadan isaaq oo wiil uu ugu dhashay een, gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka awjabe wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdulaahi cabdulqaadir aadan Ah, waxaan leeyahay adeer naqo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigan aamin ayaan raacinayaa bal heesta ugu dambeysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan uga tagayno heestan inta badan inay hees hees sahlan ahaato maaha waa inay ahaataa hees dhegeystayaasha dhagahooda ku harta oo toddobaadka dambe inta barnaamijkan laga gaarayo aad iyo aad caasha dabcan Ugu sugan.
een, maadaama aad carabka ku adkaysay dhagaystayaashana ay dhagaha taagayaan eh, anna aan ku daro heesta soo socota dabcan waa mid ka mid ah oo aan ku tilmaami karaba eh, mid ka mid ah tobanka hees ee ugu wanaagsan kuwa jacaylka heesaha soomaalida gaar ahaan kuwii hore waa hees aanan dhicin oo aan duugoobin een, inta kale adaan kaaga teg
weliba heestan markaan maqlo waxaa igu soo dhacaan inaan aad saaxiib u nahay oo magaalada muqdisho jooga cabdisalaan daacal yidhahda heestan Cajiib.
marka uu maqlo inta agtiisa joogto oo dhan qof hadli kartaa waan maalinta heestan la salaamayaa socota nool.
een, saaxiibkeen daacad cabdisal cabdisalaan daacad muqdisho jooga waa saaxiib aad u weyn marka heestan waxaan filayaa isaga iyo dhegeystayaal fara badan oo kale oo aad u jecel inay dhegeysan doonaan oo weliba ay toddobaadka dambe nagu sugi doonaan markhaatina ka noqon doonaan inay tahay heesaha safka hore ku jira waa heesta waa heesta wacad heestaa wacad waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta allaha u wada naxariistee maxamed nuur gariig iyo sahre axmed jaamac iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambaliyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan caashicuud inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo ogoobay jaallecada indhahaaga buuxshee waa ubax jacaylkuba egmada qiyaastiyo ogoobay jallecada indhahaaga buuxshee ma idlaado ma abaado lagamana adkaystee ma idlaadoon ma abaado lagamana adkayste dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacaad ilaahay midna lama ilaawe midna lama ilaawe hahalaynin aaya
Orodyo ayamba adimiga isdhaafshe Haddaad tahay aqooni midla anagu anbili maaye Orodyo ayamba adimiga isdhaafshe Haddaad tahay aqooni midla anagu anbili maaye Ha irda hobin adiguna lama amar daraade Ha irda hobin adiguna lama amar daraade
idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari waa naga intaa tan iyo kulada dambe nabadgelyo
nin asqaysan awga ambad laguma sheege inan ahay mid ooniyo aawada haraad qaba nin asqaysan awga ambad laguma sheege inan ahay mid ooniyo awada haraad qaba ila aragtay kuna idhiye mayaa qoonsanaysa ila aragtay kuna idhiye mayaa qoonsanaysa